bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duurfa ilaa ka dhowaada warka duurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaan isinku dhegeystu doontan dhegaystayaal weliba ku mid ahaa xildhibaankii inkooreyey ee aqalka sare oo geek la dooraday dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgalilka dili xubno ku tirsan ururka al-shabaab weerar ku dhiig gobolka jubbada hoose iyo faahfaahin siinku hayna dhegaystayaal amarlah kurogii hoteelada kiyaala magaalada burco shirjeysada dhimasho dhaawac oo kudhihi somalilan iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida oo cambaaray xasuuqa canfarta kahayta soomaalida miilsayti ku nool ah duurfayle dhegaystayaal weliba waa duurnimo khamiis e taariikhda weliba kabeeganta labaati sagaalka bilo toddobaad ee julaay sannada lamada kun labaatii kowda antaasay weli hayna qodobada warkaan hiraab duurnimadan kudoorkulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warka duurnimo oo faahfaahsan kabilownay doorashooyinka kadarara ee kismaayo weliba geedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeeldeerka ee dowlad goboleedka jubbaland ka bilowtay doorashada qaar ku mid ee xildhibaanada jubbaland iyo omar dhowna la dooraday xildhibaankii inkooreyey aqalka sare munaasabada doorashada oo markaasi kusuganyihin xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo ilaa iyo sagaal musharax weliba ka tartamahayna afarta kursi oo ku mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka tumi koowaad kursigii inkooreyey ee xildhibaanada aqalka sare weliba ka tartamay ilyaas bedel gaboose oo ku guuleystay kursigaas uusoo markaas heli konto iyo shan cod meyle maxamed axmed sayid uus heli tumi todoba cod hal codna hallaabay meyle sharmaarke maxamed cabdi oo ku mid ahay musharaxiinta usuuna markaas uun ku qaybgalna tartanka doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo natiijada doorashada ka dhawaaqay weliba sheegay in kursigii inkoorey ee xildhibaanada aqalka sare uuse markaas ka leeyay maamulka jubbaland ku guuleysaday ilyaas bedel goboose islamarkaana markaa doorashada iyo codeen toddobaati saddex mudane oo ku tirsan golaha wakiilada jubbaland xildhibaanada aqalka sare ee geeka la doorday ee magaalada kismaayo ka dhida doorashada ilyaas bedel gaboose weliba xilligii dowladii na madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed weliba uusa nagaday gudoomiyaha gobolka jubbada hoose doorashadiiyo ilaahi hadda dareerto welibana jare xubno la saadeel yahay iniyo habaha doonan doorashada aqalka sare ee markaas ka dareerta magaalada kismaayo hanaseytii oo lambad yahay iniyo ndhoweyn madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dhegaystayaal walaahi warareeb korora doorashadaa saytii ku darartay magaalada kismaayo wararkaaniyo barnaamijyadan dambiya ku dhugunsu doonta insha allah haddii uuna fiirina dowladda soomaaliya welibay sheegtay in howlgalilka dili xubno ku tirsan ururka al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee koolgalow degmada buulo buurte ee gobolka hiiraan weliba howlgal qorsheysan iyo ka qaadana deegaanka afcad oo markaas hooskohooskoho degmadaasi oo kusugan yahin xubno ku tirsan ururka al-shabaab howlgalka weliba hogaamiyayay taliyaha qeybta labaati toddobaad jenaraal axmed maxamed calasow tiradhisho weliban miliseytii ku dhiyay dagaal xoogan oo dhexeeya ciidanka dowladda iyo weliba ururka al-shabaab taliyaha qeybta labaati toddobaad jenaraal axmed maxamed calisow tiradhisho weliba sheegay in dagaalka iyo ka dileen tumishan dagaalama islamarkaana iyo ka burburiyeen fadhiisimo iyo ku sugnaayeen ururka al-shabaab saasoo kale weliba sheegay taliyaha in howlgallada sii wada doonaan ilaa iyo inta deegaanada gobolka hiiraan laga saaro ururka al-shabaab oo mararka qaar ciidanka dowladda la beegsow qaraxyo weliba dagaal toos eh howlgaladii inka dambeeyay oo ciidamada dowladda soomaaliya ku suubiyeen deegaanaan dhexeeya ee degmooyinka beledweynaha iyo maxaas weliba hogaamiyay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan welibana saraakiila qeybta labaatan toddobaad iyo sheegana in guulaha ay markaasi ku jirin howlgaladaasiti isla weeraro kudhii gobolka jubbada hoose iyo weliba faahfaahin lagu helahaya markaasiti wararkan kudhigun soo doontaan dhegeystayaal warar dheeraad eh weliba ku bahayna dagaal culus oo deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose na ka dhex maray ciidanka kenya oo ku tirsan howlgalka midooda africa ee amisom iyo weliba xubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalkan weliba kuhoyay kureed markii se la sheegay xubno ku tirsan ururka al-shabaab weerarka qaadeen saldhigyo ciidamo ku tirsan haan kenya ee ku leeyin deegaanada hoosingow iyo weliba cabdile birooleh oo dhammaantii kuwada tirsan jubbada hoose dadka deegaanadaas weliba yuu sheegaynaa in yo dheegeen dhawaaq rasaastiyo in is adeegsan lamaada dhina saasoo kale nuusi jara khasaare dagaalka markaasita ku deeri lamaada dhin iyo weliba dad rayid eh saasoo kale dadka weliba yuu sheeganaa inuu cobso bileerin hawajahdi inta dagaalka daraari maadaama ayo ku obso qabeen in markaas waliyaalaha ka deerta dagaalka wararkiin ka dambeeyey ee haddaanu deerahay deegaanada laka dagaalamay ee gobolka jubbada hoose waliba ayuu sheegahayn in ciidamada kenya miliseti iyo ku wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigyo ku sugan yihiin ayuu markaas la weeraray xukuumadda somalilan weliba amare shal dumaha kurogtay hotelada markaaseti kiala magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer miliseti haneseti oo la fariyay in markaas amaradaasi deg degayoon qaadan war-saxaafadaha kubahi wasaaradda diinta iyo qaabta maamulka gobolka tugdheer ee kan degmada burco iyo weliba guddiga wanaagga farowka burco weliba laka amray hoteelada magaalada burco in markaaseti lanqobda korna bandhig faneedyo ama weliba cabeysyada muusiga laku tumo laka bilaabo maalinta beriye oo kabeegan soddonka bilo eena toddobaad ee julaay hoteelada burco mayka qobada kora bandhig faneeda ama weliba cabeysyada muusiga lakutumow weliba la faray hoteelada burco in markaas roojiyeen dhammaan walaay markaas koorka shareecada islaamka welibana una suubinay dhaqangalka amarkan ciddaba galaasyaalka erwar saxaafada kubay somalilan amarada kubay wasaaradda diinta iyo aqaabta maamulka gobolka tugdheer ee kan degmada burco ee kudarar hoteelada weliba markaasiti laka amray inuu qaadan amaradaas waliba la faray dhammaan hoteelada burco in markaas laga bilaabo soddonka bilo toddobaad ee lamada kun labaatii kooda markaas inay roojiyaan dhammaan walaay korka shareecada islaamka welibana markaas yusuubeena dhaqangalka amarkan cid markaas dabagalaasa isla somalilan ku guda jirna dhegeystayaal shilbawor weliba uu sigdhiyay somalilan shilkan weliba markaaseti hay shilbawor islamarkaana weliba jeysay khasaarana jara dhimasho dhaawace welibana markaaseti uu sikdhiyay deegaanka lafaruuq oo markaas ku tirsan degmada mandheera ee gobolka saaxil ee deegamada deegaanada somalilan sheeko weliba kuwa gureed markii gudoomiye baawar noocyada raaxada eh welibana uusa ka amuuday hal qof meelo saddex kale markaasu ka dhaawacmay sida markaasu sheegeen dad goobjoogyaal eh ciidamo ku tirsan haan ilaalada wadooyinka ee somalilan weliba iyo dadweyne ku nool deegaanka lafarqurug weliba markaaseti yaa gurmad unsuubi dadka ka dhaawacmay shilka baawurka hanaseto markaas la jeeyay isbitaal si markaas dhanka daweyba taliska ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee somalilan weliba na mar dhow yo sheegaynaa in waayadii danba deegaanada somalilan markaas ka badan shilaalka baawurta islamarkaana haan inka badanayo dhiyan sanadkii laha dhaafi ee labada kun iyo labaatankii meel dhegeystayaal warkadu warrameysin ku waaya weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo weeliyow madaxweyne ku-xigeen shay weliba madaxa xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqo weliba kulan warbixin weliba wadatashay ala qaadana golaha nabadiyo weliba midnimada ee deegaanka madaxweynaha weliba golaha ku rabiyay xaaladda dalkii weliba tan deegaanka uusoo markaas ka booriy golaha inuusa qaada kaalinta kahorseedowka weliba xalinta isbuucyada ee qabiilka ay weliba mideenta shacabka madaxweynaha weliba madaxii kale ee dararti weliba saasoo kale warbixino ku saabsan xaaladda galbeedka siiday golaha ayoon markaas sheegay in dareensho markaasiti isku dhaqanka ee shacabka soomaaliyeed markaas umuujiyeen mid diilo ka abuurow hanqaadka wadaniyadda soomaaliyeed ee markaas tabihii na qeybi oo markaasitu xukuumaasa soo jireenka haytiyo markaas wiiqeen xubnaha golaha nabadiyo weliba midnimada weliba cambaareena xasuuqii ee garbaciisa waanan ka baaqayna dhammaan odadahaasi weliba madax dhaqameedka tumanka gobol ee deegaanka ee ka baxsan gobolka city inyo gurmad weliba yabo degdega iyo suubiya warka dhegaystayaal isingudhugunsaasn idaacadda raadiyo habaydhabo duhurnimadan saaxiibayaal intanii ku dhanyahay